wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed isoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan markaan caloosh waxaan ku sameeyaa dad basi waay ana caloosha xeerta dhan waa qabtaa waa iska tuuraa ayadii keligeedan shiilaa bas qofku hadduu qaato hadduu meel dhigto see ugu qaboobin ama ee cerad ka imaana qofku maxaa wuu shaqaysaa mugta biraja adoola la shaqays jiray sidee fursad ganacsi ugu noqota najmo iibinta caloosha xoolaha iyo sooyaalkeedii nololeed sacdiyi shariif oo ah hindisaha ganacsiga caalamiga ah ee basbaaska tabinta iyo soo saaristu waa anigoo hanaa maxmeda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda caddiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna caddiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqloo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulasibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay najax xasan oo ah hooye ka ganacsatay iibinta caloosha xoolaha balse markan sooyaalkeedii nololeed sacdiye shariif oo ah hindisaha ganacsiga caalamiga ah ee basbaaska taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegeysa waxay ku dhalatay kuna barbaartay muqdisho shan caruur ah oo ay ku jirto ayuu aabeed ka geeriyooday isagoo aan uga tegin wax hanti ah sidaas ayay hooyadeed ugu keliyooday maareynta nolosha ilmahaas yaryar oo ay u weyneyd sacdiye shariif si hooyadood u maareyso nolosha caruurtaas waxay isku dayday inay sameyso ganacsi sacdiye iyo hooyadeed waxay bilaabeen inay wadooyinka xaafadaha ku iibiyaan macmacaanka yaryar oo dadka xaafaddu isticmaalaan sida bataatiga bajiyaha lowska nacnac burburka nacnac lubaaniga iyo qaar kale oo ay sameyntooda iyo iibintooda ay ka caawin jirtay hooyadeed marka ay ka timaado iskuulka sacdiye waxay kusoo kortay nolol saboolnimo oo aada u adag iyada iyo walaalaheed waxaa ku adkeed inay saddexda waqti wax cunaan noloshaas adagna waxa ay sacdiye kusoo qaadatay dulqaad iyo dhabra adeeg badan iyada oo howlkarnimada iyo hal abuurkuu eebesiyey ugu faa-iideystay inay hesho hab ay ku noolayso qoyskeeda katigisteedii dalka iyada oo dhiganaysa fasalkoo iyo tobanaad ee dugsiga sare ayay dagaaladii sukeeyey ka bilowdeen dalka waxayna markaas sacdiye ku qasbanaatay inay u baxsato dhanka kenya halkaas oy xero qaxootiyaha ka galeen intii ay halkaas joogtay ayay sacdiye guursatay oo nolosheedii waxaa kusoo kordhay lamaane waxayna sacdiye muddadii ay ku nooleed xeryaha qaxootigii ku dhashay shan caruur ah haddana inkastoo uu caawin jiray ninkeedu waxay ugu rafaaday sidii hooyadeed ugu dhibaatootay iyada iyo walaalaheed korintooda sacdiye noloshii adkeyd ee kusoo kortay waxay ka dhaxshay hal riyo oo ah inay ganacsi weyn oo shaqeeya u badasha ganacsiga yaraa ee wadooyinka ku bilaabeen iyada iyo hooyadeed ayay ku baastay imtixaankii ugu dambeeyey oo ay ku tegi lahaayeen maraykanka fikirkeedii ganacsiga basbaaska noloshii ka jirtay dalka maraykanka darteed sacdiyii ninkeeda waxay bilaabeen shaqo taas oo ay ugu reysteen noloshii qaxootinimo oo ay soo mareen waxay ka shaqo bilowday xarun caafimaad oo ay ka shaqayn jirtay ilaa labada kun iyo toddobadii sacdiyi waxay bilowday inay run u badasho riyadii ahayd noqoshada mar uun qof ganacsata ah oo waxay soo saarta loo iibgeeyay adduunyada waxaa ku dhalatay fikradda inay sameyso basbaaska cuntada lagu cuno waxay bilaabay tijaabada fikraddii iyada oo soo iibsatay waxyaabihii ay go-aansatay inay ka sameyso basbaaska sida yaanyada basasha toonta barbarooni basbaaska cas raqayga iyo cusbada markii ay ku guuleystay samaynta dhaladii ugu horeysay ee basbaaskeeda waxay la wadaagtay asxaabteedii shaqada oy maalin qada la lahayd si ay u tijaabiyaan dhammaan asxaabteedii markay dhadhamiyeen waxaa layaab ku noqotay in iyadu samaysay basbaaska iyaga oo ku dhiirigeliyey inay shaqadan iska dayso oo ay bilowda u iibgeynta suuqyada maraykanka arrintaas aad bay u dhiirigelisay waxayna kusii adkeysatay inay ka salgaarto riyadeedii ganacsi si ay u bilowda iibinta basbaaskeeda waxay ku bilowday dukaankii ay kasoo iibsan jirtay waxyaabaha ay ka samaysay basbaaska markii ay tegtay dukaanka waxay ka codsatay inay ku daraan basbaaskan waxyaabaha ay iibiyaan ayna ka siin doonto qayb wixii faa'iide ah oo laga helo waxaase lagu wargeliyey inay jirto shirkad weyn oo dukaankan iyo kuwo kalaba leh ayna u tagto shirkadaas si ay ugu dhaadhicso fikirkeeda waxaa lagu wargeliyey in balan loogu qabtay maamulaha guud ee shirkadda iska leh dukaamada sidaas darteed ay la kulmi doonto horeyna usoo qaadato dhal ka mid ah basbaaskeeda si ay ugu qanciso maamulaha markii ay la kulantay maamulaha wuxuu u sheegay inay tahay gabar hal abuur leh mudanna in la dhiirigeliyo laakiin ay jiraan caqabado ay ka mid tahay marista dhowr shuruudood oo ka yaala ganacsiga dalka laakiin wuxuu ugu bishaareeyey intaan dowladda la gaarin in iyagu tijaabi gelin doonaan haddii ay ku guulaystaan ay iibin doonaan tijaabadii ay shirkadu samaysay kadib basbaaskii wuxuu buuxiyey shuruudihii dhan kasta haddii ay ahaan lahayd dhanka cusbada sokorta nafaqada iyo caafimaadka arrintaas waxay sacdiyi u ahayd bishaaro kale halkii ayayna kasii labalaabtay dadaalkeeda waxayna talaadadii xigtay u tagtay xarun lagu magacaabo african development center taasi oo ka caawisa dadka afrika dhanka ganacsiga sida maaliyadda tababarka ka shuruucda iyo talasiinta hal abuurka sacdiyo aad ayuu cajabgeliyey wayna riyaaqeen iyaga oo ku dhiirigeliyey inaad sii waddo howsheeda iskana diiwaangeliso xarunta lana timaado codsi sacdiyo intay sugaysay soo ansixinta codsigeeda xarunta waxay sii waday sida suuqyada uga iibin lahayd basbaaskeeda bilowgii uu horeeyey iyada oo miis yar oo afar dhala qaada ee gabar ugu soo qaaday gabar saaxiibteed ah miiskii ayay ku bilowday jeer dadka ugu yeeraysay inay dhadhamiyaan basbaaska si lacag la-aan ah qof kasta oo ka mid ah dadkii dhadhamiyey waxaa soo jiitay basbaaska wuuna iibsaday sanadkii labada kun iyo tobankii ayaa xarunta african development center u ogolaatay inay siiso lacagtii i ugu horeysay ee loo idmo dadka ganacsiga bilowga ah waxaa loo raaciyey tababaro dhanka farsamada ah wax soo saarka iyo suuqgeynta ku saabsan helitaanka lacagtaas wuxuu ugu dhignaa fursad maalgelineed oo ay heshay habboon tahayna inay u isticmaasho si farsamaysan oo ku dhisan istiraatijiyad ganacsi oo fog sidoo kale markay xarunta lacagtaas iyo tababarada siisay waxaa kale oo shaqaalaha xarunta u fududeeyeen inay la kulanto ururada ganacsi ee deegaanka waxaa kale oo lagu xiray shabakad ganacsi oo weyn kuwaas oo u afduubay inay ka xaliyaan arrimaha sharciyada iyo siday jumlo ay u bixin lahayd wax soo saarkeeda laba sano kadib basbaaska sacdiye wuxuu u gudbay tijaabada guud ee waddanka si loo xaqiijiyo isku dheelitirnaanshaha waxyaabaha aasaaska u ah basbaaska kadibna loo siiyo shahaado ogolaanaysa inay u suuqgeyn karto gobollada kale ee maraykanka iyo adduunyada kale kana soo saari karto cadadkii ay doonto sacdiye hadda waa hooyo haysata sagaal carruur ah waxaynu rumaysan tahay inay dadaal badan kadib gaartay riyadeedii laakiin ay weli u baahan tahay horey u socosho basbaaska sacdiye hadda wuxuu leeyahay in ka badan siddeetan iyo lix goobood oo lagu iibiyo waxaa kale uu yaalaa dukaamada waaweyn iyo subermarketyada maraykanka hantideedu waxa ay gaaraysaa ilaa toban milyan oo dollar waxayna qorsheynaysaa dhowaan inay furto warshad soo saarta tirada ugu badan ee la suuqgeyn karo كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eberli xalshan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة markan aanu imaanno falanqaynteena duruufaha dalka ka jira iyo shaqayaryada taalla waxay haween badan ku xambaartay inay raadiyaan waddo walba oo ay ku maarayn karaan noloshooda hooyooyinka qaar ayaa sameeya iskudayo badan oo noocyo ganacsi ah si ay u maareeyaan masruufidda qoyskooda najmo xasan shidane waa hooyo haysata afar carruur ah waxay abuuratay ganacsiyo kala duwan sida iibinta jalaatada qudaarta dharka shaaxa iyo raashiinka bisil balse intoodaba ma noqon kuwo ay ku waarta sii wadidooda waxay u weecatay karinta muufada iyo caloosha xoolaha sida tangeela iyo ariga waxa ay si togan uga faa'iidaysatay adeegsiga baraha bulshada taasoo u fududaysay in uu dadyow badani u gaaro ganacsigeedan waxaa u qaabilsan dhanka ku-tabinta barta tigtok gabar kale halka iyadoo ay qaabilsan tahay karinta iyo diyaarinta waxaa kale oo hoosheedan fursad shaqo ka helay dhalinta kaxisa muutafee koonta oo dalabaadka dadka ugu geeya guryahooda najaax toddobaadkan ayay marti noogu tahay barnaamijkeenna waxaanan kala sheekaysanay sida ay ku timid aragtideedan ganacsi weydiimo badan ayaan hordhignay balse ugu horrayn waxay noo sharaxaysaa goorta ay bilowday ganacsigan ganacsiga muddo shan sanaan gacanta ku wadaa awlar waxaan ka bilaabay maqaayad caadi ah egas kontaro gurigan waa- gurigan qaadanaya waa karsanaya markaan karsado darmusaa ku shubanaya mootaan ku qaadanaya gabdhaha jaad gadaashooda waxaan dhiganaya afar kursi iyo miis waa dal- laba daladaan surinaya qofkii socdaa mootoolaha waa iga gadanaya qofkii xaafadaha qaarkooda gabdhaha waa iga gadanaya raashin ada guri oo shuushuur tagaan karsanaya waa iisoo dhimaanaysa alxamdulilah anoo sidoo ku heesto gurigaas waa iska fadhiistay qorshe iskeyga haddana waxaan keenay inaan bilaabo muufo gabaraa waxay wey jirta cadooley gabdhaha jaadoolo ay igu dhiirigelinay marka waxay samey jireen caloosha ayadoo sideeda xeertii loo wixii la waxdhadaas ay kari jirtay halkoo maalna gabar iga dalbad calool keligeeda usoo shiila marka waxay dhahda baayo toos ma u gashid marka ana caloosha waxaan ku sameeyaa dad basi waayo ana caloosha xeerta dhan waa qabtaa waa iska tuuraa ayadii keligeedan shiila kos qofka hadduu qaato hadduu meel dhigto si ugu qaboobin ama ee celad ka imaana qofka maxaa uu shaqaysan mugta bilaa jaadoolaa la shaqays jiray laba xaba deef kastaan kabarka hoosteeda gashanaya inayna ka qaboobin camal ayaan ku dhaqmay bas suuq waa ku heystay badanaa marka jaadooli waa nahay Ee, waa nahay waxaan ku nahay maanta oo dhan aan u shaqaynaya waa u adeegay maanta oo dhan waa u shaqaynaya waa u adeegay markaa u adeegtid oo wixii dhan u samaysid galabtoo kale lacagtaa damxi dhakaa ruustid mid wuxuu ku dhahay maqalkaa igu goon mid wuxuu ku dhahay maanta ee, iima gadman mid wuxuu ku dhahay naa wareena ay tahay midna adoo taagana sii jeeday kaa dhuumaneeba kii maalinta ugu dambeysa go-aan ka qaata waxay ahayd habeenaan badeecadii dhan inay ii gadmatay lacagtii ugu muhiimsan marka iisoo aruurtay ninkii hilibkaa u tuuray tan dukaanka u tuuray naagta qudaarta u tuuray ani waxaa mata ku raaca lacagtii iga maqan daa xisaab milxan toddobaatan laba doolar aad iyo aad aa jaadka jaado- jaadoolo igu gadmanaya gurigaa imaaday waxaan damxay baraf inaan dirsado kushinan waayo waxay noqotay inaan saaxiibkay la hadla oon dhaha "Booyo, lacag soo dhariso door." subaxdii kale waan kariyey waxaan dhahay ninka qofkaa lacagiisan siimaa badanaa marka aniga waxay iga soo geli karta naagaa jaadoolaha waxaan arkay inay wixii waa bariis iyo baasto inay ii hareen arkay waa sadaqaystay asbuucaa guriga joogay kabacdi waxaan go'aansaday wax qaleel inaan gado weliba qaleelka waxaan ku bilaabay anoo sida ayaga dhib ku qabo aa, waxaa maalin maalmaha kamid ah gabar jaadoolaha oo qoraa waxay tiri tarabuushka ayaa jaadka u jiraa aa lagu soo qaybiyaa dadkaas waa baahan yihiin wax ma haystaan najm inaad kirsta keeni kartaa hawada lagaaga cunaa dadkaasna waxaan u dha tobani kow sac inaa korkooda taagnaata la rabaa liidhaha sideed sac bay noo soo kacay waan karsaday waan nadiifsaday tobani kow sac intii la gaarinba mootaan raacay waa la raacay saaxiibkaana wat madan karbuushkaan tagay intay ay ka tagin waa tagay markaan tagay ey basa arka waa cabsaday waa iska fadhiistay eeyaha meesha ku arkay gabadhii way iga dambaysa way yimaadeen laba saac ee bar subaxni waxaan sagaal sac u fadhii jiray markaa adduunku waxaa igu dhignaa jirta wixii markaan gado haddii kowaa lacag aruurus ilaa maqribka lacag aruursaan raadinaa tuku tiraa isug tuku dhaa jaadan jeexa indhaha maalaada tuku tiraa taleefonka waxaan ka fiirsooyaa aa un fadhii jiray qofki ado guraysa lambarkaaga sheego ku dhahaa waa kuu tuuree darbuushka saddex saac subaxnimo anoona hal xab ii oolin aan kasoo tegi jirin maalinta labaad waa badsaday waa ii dhammaaday maalinta saddexaad hal gabaraa wada jiray laba- gabar labadaan samaystay raashinkeyga labadeeda jirgaan biyaha waa qaadan jiray ilaa amurtus gabaraan ka bartay jirgaankeyga alaabteeda meesha ku xarisanaya oo iigu soo gudmanay galabtii sideed saac gurigeegan ka dhex fadhi jiray anaan u rafaadin lacagta inta ku tashanay lacag laba jibbaana meesha kasoo helay maasha allah iyo waa tii la fasaxay oo jaadkii xam- magaalada soo galay lamona cooska jida ay koo noqdo marka waa u laabtay ilaa meelaa ka ka kaaftoomaya dhibaatada mogtaan anagoo sidii raashinka u wado haddana sidii ay gu dhacday faraan kala baxay waxaan go'aansaday alooleeda inaan gado oo waa shiila ayakaan tagaa qofkii wax iga raba iyo tuuraan dhaha waa ka gadanaa ekas waan ka tagaa beerta jaadkaan tagaa waa ka gadaa waa ka tagaa waxaan tagaa lambar afar waa ka gadanaa gabdhaa jooga waa ka tagaa dabkaan tagaa gabdhaha dabkaan kasoo gadanaa waa kasoo tagaa waxaan imaan jiray argadayni la ku baakimaa wax hadduu soo hara ka imaanay wixiigu qaleelah galabta sagaal sac taleefka ilaa xagtiigu jirto waan waxaan gaaray inaa wareeg ku wado anoo ku wareejinahay oo aan gatay maalin maalmaakaada ariga aan wado abarartee waxay tiri aloole geelmaa baraaweys waxaana aloosha ariga dadkan hal dooraree rabaan ayaka inaan u daneeyo maahane war kale waa ii noqobeedu wixiina alaabta kale ay kuwaan aan ka- aan wax ka raadi jirin alool wax ma ka raadi jirin waxay tiri aloolega geel karsa hooyo alooleeda geelka marka weli qof suuq ku beecgeliya male waa laga yaaba maqaayadaha inay tabeelahay weedo samaystaan laakiin maraqay samaynayeen calooshiaan jarjaray jarjaray jarjaray sidii waxaan u shiilay oodka calooshiila camal maalinta koowaad aan qaatay gabdha qaarkood wah hooyadee dhasha caloolgeel muxunadmasarta dhadhami tii dhadhamisa waxay ku dhaha iyo bees basbaaskooda liinanaanteeda aan wataa waa siinaayo caloosha ariga waaba iga yaraata waa joojiyey caloosha geelka in badan wax ka helaayo anoo sidiyaa maalin anoo karsanaayo gabanaa marna walaasha marna saaxiibta isla noolna Ee, markaan karsado duurka camal way ii duubi jirtay Ee, jirta hor qaado dad soo wacay labaatanka qofood waxaa laga yaabaa inuu laba qofood xayay gato inta kale ay dhibaan faanbardaa laa war faanbardaal lama joogtay wax maartaa adaa ama faanmaad hartaa maya waa alxamdulilah maal maalmaa kamid a onlinekay tiro baraabeynina reefaan galay halkaan u yaala waxay tirnad mooy labaatan boqol qofoo ku daabaysa meel eh, ma u jawaabid waxay ku weydiinoo meesha ku nooshaa lambarka kasaaran dabaa ku jira aad ma u jawaabid maalinta kooda waa noo gadmaday maalinta labaad haafka baraabeyn wuu noo gadmaday socodkaan socona almuhiim waa joojiyey ilaah waa igaraysi waxay gurigaan waa soo adeeganay gurigeen karsanaay ani leefka faadima iyo qaabilsaneed ani sagaal saxan soo kaca toban sac saac ay soo kici jirtay anaa karsanaay waa sameynaa hadduu qof kasoo dalbado anaa u xiraay anaana karinaay ayada leefkaas anin inaan karay inaan xireen bay jiri markii aad wareejin jirtay iyo hadda oo aad gurigaada ka iibiso yaa kuu dhaqaalan roon haddaa nafis haystaa waxaan ku laba maadnaa nafis ku haystaa maadada koowaad daa albaabka baxa oo naag leelmay uu tagay hadda waa arkaa dugsiga dee adaan hadday joogaan waxay cuneen waa ujeedaa waa ku faraxsana midda labaadna xoolaan ka heli jira xoola ka fiican haddaan ka helaa social mediana dad badan oo waxaa jira caloosha rabo maalinta waxaa laga yaabaa inay soo wacaan intaasoo naagood khaasatan waxay u badan tahay degmada madiino daarsalaan suuq xoolaha oo kale waa yaryihiin kaaraan waa yartahay xamarweyne lambar afar soobe meelahaas dhan waa aaday u rabaan waxay u jecel yihiin inay waxay ku dhahayaan waa rabnaa noo keen mootada lacagtooda iyakaa iska dhiibo aan horana anaa mooto walba raacay lacagteeda dhiibanaya ilaa dadka social media kuma jira mogti inta qofooda aniga jaadoolo waxaan shaqadooda mahin haddana soomaalina maxamed meel walbay joogaan hadda ogaada ilaahay kaskoona faanbardala oosiis ima ay ogeen dhaqaalaha kaa soo gala yaad ku caawisaa gurigayga qoskayga nafsadayda aniga waa- waa anigu weligeena shaqeey jiray anigoo yaraa shaqadaan bilaabay waxaan kusoo bilaabay jalaato askarin oo walaalkay gadaayo waa ka baxay khudaaraan gade waa ka baxay dharan gade waa ka baxay sheexan gade raashiin almiin midaan wax iiga fiican waa waay midaan waxay ku fiican taha way qalalanta hadday intii ku harta caawa gurigaad casho waa ugu dhigi kartaa kaa halaabamay inta kalena waa arkay caqabad walbada waa arkay sideed kusoo iibsataa ma qof ayaad macaamiil la tahay mise maya suuqaasan tagaa neef alla neefkii qanciyo qof alla qofkii wixiisa ii qanciyaan kasoo gadanaa qof aan rag hunayaa male caloosha geelka waxaan ka doontaa tabeelaha caloosha arigana waxaan ka doonaa bakaara laga meela kala doona geelkaan doonaa waa lii shiinaa waxaa liii keenaa sagaal saacood markii naaf kala soo qola mootofee kon lisaara wiilkii joogo kala jaray habeenaa arigana subax waaga duburin boo kala ii keenayso qudaarteeda waxay dhan waa isku doontaa caqabad male laakiin qof gooniya male because qofkaa maanta wuu ka yaraa karaa wuu ku xumaan karaa ilaa daa rukun ka dhigid inaad ka qaadataa khasabaa mogti qof alle qofka aragtid ah ka doonanay ganacsigaadan saameyn ma ku leeyahay social mediyaha zaaid ugu leeyahay wuxuu igu socdaa faanbardaale because sidii hore iyo sida hadda sida hadda magaceeda faanbardaale oo ilaa wadankay ku nooshaa bardaale waday uu ka dhumiyaba oo mister caloole loo bixiyey aniga hadda qof maanta hadda albaabkaas ka baxo calooley dhaaya ma jiro faanbardaale oo social caloole magac calooley caan ku noqotay iyadoo caan ah oo faadimo qofka aa dhahda uu aqoonin oo maanta faanbardaale haddaa dhahda waa kan ku dhaho gurigan ku dhaw hadday ku jirto aa dhahda faadimo ah waa qof mala yaqaana ku dhaha laakiin faanbardaale haddaa dhahda waa kan la dhaha magacii faanbardaale aaba ka dhumaba caloole mister calooley la baxday ganacsigaadan hadda waa halkee degmooyinka ugu badan ee uu ku tiirsan yahay waxaa igu tiirsan waa madiino waa daarsalaan waa tabeelaha ilaa xmarweyne kaaraan iyo sanacyo badanaa horta badanaa dadku waxay dhahaan muuf- muuftinaar kosh baasha muuftinaar kuma fiicno kos caloosha aniga markay muuftinaar ku dhoo kale maraqa la weydiinaa mugti waxaan waa shiilan yihiin maadada koowaad baashan waa jileec haddii saan la dhaha xataa jabi mayso adeegana ma ahan hadday kuwa harta xataa kobshaxa kuba kartaa shaqadaa maalin maalmaha ka mid a anagoo uu muufada aan rabin oo muufada kale aan birta aan sameynayo gabar aan saaxiibana jaadoole xeeta najmooy waxay iiga dhigantaa muufada oo sidiida tiktok bay ka aratay maalinta koowaad taas mista maalinta labaad dadka dhan iga dalbadaba dad waxay is dhahaan saliidda beerkeena ay qabanay ani saliidda waa taabsiyaale waxay u moodaan saliiddii badneed marka waa kaas aqaba kale ma leh maalintii tiro intee dhan ayaa kaa iibsata walaahi ani maalinta daan isdhoo gabadha hanta kama horeysa mugta qofka xiraya ani waaye qol iyo labaatan boqol soddon qofood oo intaas qofood taleefanta aan ku gadaa daandha waxba wixii gadaa meel dhigtana wax saa'id saa'idaan faa'iidaan ku qabaa meel dhigtaa markii hore aad wareejin jirtay meeqa ayaad ka heli jirtay markaa wareeji jira hadii waa walba labaatan doolar labaatan shan doolar iswe hadda hadii waa walba soddon doolar afartan doolar oo anoo fadhigayga fadhiyo oo mooto iga bixeen oo faa'iidaa oo soddon doolar maalinta ka helaa marka lagaa wada iibsado qiimo intee dhan ayaad ka helaysaa ayada dhan markaan gadaa boqol iyo afartan boqol iyo konton doolar ayada dhan markii la gado oo intii wax laga bixin markaa isku wada gado intaana aana kun ka bixin boqol iyo konton doolar ay noqonaya ee waayahay imse caruur ah ayaad kuu joogta hadda ilaa ii dirtay afar ay u joogto mayl saddex wiil iyo hal gabar waayo curadka waa wiil toban iyo laba jir waayo marka inta kale laakiin waxay dhigtaan dugsiya dhigtaan rajadeedana hadda waxay tahay inaan maqaayad samaysto because dadka waxay igu wareeriyeen eh, ma maqaayad maqaayad maqaayaday dhooyaan maqaayadna igu soo orod maaha kiree u baahanta kireeda kaskoo kire wax la awoodi karo waaye badanaa dadkan waxaa arkay hal san iisho lagu dhahaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay waxaan rabaa darajada saddex meel nagsamay ama banaadir ama lamba afra kole ama xmarweyn ama bakaaro meesha heshidna waxaa waaye daraadaan isku day inaan raadiyo seebiyanahaynay hal sanaa shubee lagu dhaha waraadi bil walba waxaan aadi bali boqol iyo konton doolar mar ino bil walba kuu turay ka fiirso mayaa la yidhaha waa inaad sanad shubtid san hadday taana gurigeena dhex fadhiya guriga hadda aqabad ku maysto laakiin inay maqaayada fiican tahay aamsana boos inta inta kaa gadaysa inta kaa cunaysa gabad inta wadada maray kaa cunayso hadda luuqaa ku jirtaa haddaadan leefkaas ka hadlinna ma kuu gadmayso boos leefku waa muhiimadda ugu weyn maanta haddaan leefka inaan sameynin ma moodaan anaaba ku dhaayaba ani gurigaas maanta kaalinta ugu kooda qofka khasafaa bardaala waay hadee ayada haaleen mao ani wareegle ku jiri lahaa koos maba aaminsaneen ba leef wax ku gado ama social media wax ku gado ana hadda banaankaas haddaan u baxo waa laga yaaba gabdhaha jaadona najmoy waa kugu dhimanee waa kuu darsanee ku aaway nahadha waxaan noo jirta fardhaqan aa haddana la korkaynaa markaasaan dhaa dhib male waa qofkii raba gurigeygan jooga gabdho badan waxaan arkay lambar afar jooga aan ku baryi jiray inay hal door ama hal bar iga gataan inay mooto lacagtoo iska dhiga maanta wuxuu ku dhahaynaa najmo waa gabadhiye bal noo soo qurxi leh awal fadhigooda uu gee jiray aa laga yaabaa inay ku dhahaan maanta ma rabno ay ku dhahaan maya haddaan ragnay waa soo daacdee inay dhahaan hadda laakiin waa kaas
ururka caafimaadka
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee doctorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho doctorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya leena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah isbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taallaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buulixubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buulixubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal isbitaalka takhasusiga alixsaan ee buulixubey
aad ay u mahadsantahay najmo xasan shidane oo martiina ugu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah nabadgelyo